بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبير أذاكني باب الخروج بحد باب كيدي وي إلى المبقلة مزرعدي إيو ماشي لقب بيرنية دا وحيالهم بقوشة وحن مركا لقوية أن وحكا هري ماشي يجرد أن لهين ama dee si gaaraba ha loo isticmaalo ama cuntadii ha loogu darsado boqoshu waa waa meeshii ay ka baxaysa weeye bixidii loo baxayey ee ruuxu macaashkiisa iyo wixii dee noloshiisa kuba xidhnaydba weeye in bal taas uu baxayey iyo xamli shay shayga qaaditaankiisii la qaadayo calaa caatiqi ruuxu degtiisa kuba qaadanayay waa tawaaducii iyo dee noocanna waa nooc iktisaab waa wixii gacantiisii uu ruuxu cunayo dee bal matalan aada iyo aadba uba mudan ama wax la cuno waxa ugu mudanba ah iyo shaygii oo la qaado oo degtiisii uu ruuxu kuba qaaday ilaa ahli ehelkiisiina uu qaado bizabiili kolley waa xadiidkay nooguba iman doontaa zabiilkuna waa luqa umin zambiilka ama zimbiil ha laba yidhaaho luqaadkiisan waa waxyaalahan inaguba simbiil aan idhaahno inta badan waxay kaba samayn jireen laamaha nakisha waxay kaba diireen oo dee ama taas iyo se dee zambiladii hore dee dhulkeennaba lagu samayn jiray cawdi ama waxyaalo saasa lagaba samayn jiray haddaba in zabiilna waa la idhaa za-da marka la fadxiyo markaa ba-da lama shado oo zabiil bay noqon wasa inoo taala haddii za-da la kasriyo ba-da waa la shadaa zibiil wuu noqdaa nunkolkol way ku siyaadiyaan halkaasoo zimbiil way idhaahaan dee qufo iyo migtal iyo ma luqooyin kalena waa leeyahay bal markaa waxyaalaha laga sameeyo uun ama in war laamaha nakiishoo la feedhfeedhay oo dee taas hala noqoto ama wax kale ha lagaba sameeyo kaasba weeye alaabtana lagu gurto bal markaa waayo qisaday noo soo socotay taasi kuba sugan tahay waana tawaaducii kolley adabka kaba midka ahaa qaadidii alaabta isagu qaadanayey degtiisa kuba qaadanayay waxyaalo bal markaa umuurahaasaa inoo iman doona wuxuu ihi musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثana isxaaq bnu makhladi can xamad bni usamata can miscarin qaala xadaثana cumar bnu qaysin can camri bni abi qurata alkindiyi qaala carada abi calىa salmana kaloo du sanadkii ugu horreeyey yar baan ku yar joog-joogsanaynaa dee maha inaan tarjamaynayna bal waan isu yar ishaaraynaa uun isxaaq ibnu makhlad imaka awowgii baa loo tiiriyey makhladkani waa awowgii waana halkan sidaa dhacday kitaabkeena ahayne kitaab uladab ilmufrad ee waa imaamkii shahiirka ahe isxaaq ibnu rahaweyh la odhanayey oo waa isxaaq ibnu ibraahim ibnu makhlad baa la idhaahaa marka awowgii baa loo tiiriyey uun loo nisbeeyey aan ujeedaa waanay ruwaadana dee kuwa horena waan soo aragnay kuwo kalena way jiraan oo inay awowyadood kolkol loo nisbeeyo isxaaq ibnu makhlad waa isxaaq ibnu ibraahim ibnu makhlad ama imaamkii isxaaq ibnu rahaweyh weeye waa isagu hore aynu kitaabka ugu soo aragnay oo waa inoo horreeyey xamaad ibnu usaamana waxaa aada u badan kutubta dee waa rijaashii bukhaari iyo muslim iyo kutubta lixdaaba waa ku sugan yahay kunya uu leeyi u yimaada abu usama la yidhaahaa waa nin atbaacu taabiciintii dhexe kaba mida magaciisana xamaad ibnu usami laakiin magaciisa waxaa ka badan marka uu kutubta yimaado xataa saxiixeyn bukhaari iyo muslimba isagoo abu usama la yidhaaho waa nin hiqo dee ninkaa axaadiistiisna badan tahayba miscar ibnu kidaam isagu waa imaam atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ka mid ahaa miscar ibnu kidaam ibnu duhayr marka la eego cilmi ahaan iyo camal ahaan itqaan ahaan adugu waa dadkii waktigiisii dadkii ugu mudnaa ka mid ahaa miscar ibnu kidam man kana multamisan jaliisan saalixan falyalzam xalqata miscar ibni kidami kole waxaa loo tiriyaa imaamkii cabdullahi ibnu mubaarak ninka doonaya rafiiq fiican inuu helo jaliis fiican inuu helo xalqada miscar ha tago ujeeddadu waxaa ku sugan dadkii dadka ugu mudnaabaa xalqadiisa isugu imanayay hadday cilmi tahay iyo hadday camal tahay iyo cibaado iyo taas dadkii ugu mudnaa marka haddaad doonaysa jaliil saalixa iyo rafiiq saalixa xalqadaa tag waa ina mubaarak baa lahaayo man kana multamisa jaliisan saalixan falyalzam min xalqata miscar ibni kidami beed kalena uu kaba dambeeyey kolley kutubta taraajimta si yar iyo keyrkood taraajim fiican buu kuba leeyahay waxaa kaloo jirtay xaggan dee cibaadada iyo camalka mooye itqaankiisa aada u badnaayo almusxaf bay kolkol kuba idlaaqi jireen na dee kitaabkii qur-aanka waa kaa dadisan wax qalad oo hadda oo ku sugani ma jirto ase dee wixii uu xifdiyey uu aada u dadisan yahay ee aanu dee taas bay musxafa kuwa odhan jireen bal waa imaamka isaguna misxar ibnu kidam waxaa ku xigay kolley sanadkii baa in badan wada cusubtay kuwana dee si ay ku iman jireen baana inoogu iman cumar ibnu qayskan isagu waxa weeye dee imaka miscar ka dambeeya kolley almasirna way yidhaahaan abusabax bay kunyadiisu too waa nin reer kuufo mawaalidii reer thaqiif kaba mid aha waxaana weeyaan un kolley aimo kala duwanna way tawhiiqiyeen walow xaafid xagga hiqanimada hoose uga yar dhigo taanunkaasoo saduq kaba cabiro waxaanu saxaabadii waxba ka soo gaadheen laakiin cid saxaabo u arkay ma jirto oo waa atbaacu taabiciintii un raggii ugu waaweyneyd unbuu kaga mid yahay walow dadkii taabiciinta ugu yaryaraa la mucaasarooday ninkan ka dambeeya camr bn abi qurata alkindi waayo labadoodaba imikun baa inoogu horeysa horow maynaan soo arga xataa miscar camr bn abi qurata alkindina waa nin taabici ahaay oo isagoo xaafid suu kaba dhiga mukhadrama waa dadkii waqtigii rasuulkii ilaahayna sooba gaadhay aanay laba kulmin dabaqadii markaa taabiciinta ugu horreysay weeye labadan isaga iyo sheekhiisan cumar ibnu qaysna kitaabkeennan imakaan hayne aladab lmufrad iyo kitaabka abu da-uud ee sunanta labadaasun bay dikri ku leeyihin ama riwaayo ku leeyihin kutubta kale wax riwaayo ah oo ay ku leeyihin ma jirto bal markaa abuqurahanna camar dhalayna salamatu bnu mucaawiya ibnu wahbi baa la yidhaha abihii salamatu bnu mucaawiya la yidhaahay bal waxaan leenahay waa nin hiqa ah xaafid isaga suu ka dhigo taabici weyne ama mukhadrabba ah isaga iyo sheekhiisuna kitaabkeennan aan hayno waa kuwana xadiidkan way ku leeyihin xadiidka naftiisa abu da-uud uu wariyay yaanu qisadani laba socon benibe markaa wuu ku sugan yihin laakiin kutubta lixdaa axmed iyona way kuma sugan yihin kutubta lixdaa labada kitaab mooye meel kale kuma sugna kutubta lixda kani kutubtii lixda cid kama mid aha laakiin bukhaari baa aimadan kutubta lixda ama de umuhatusitale kutubta ay leeyihiin si guud labada kitaab buu kagaba sugan yahay bal taasi waa xaggii sanadka bal koladii kana qayb igaba qaato kuwa dambe aad baa laga yaabaa inay igaba yaraadaan ruux yar gaara un mooye qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya camr bnu abi abi qura carada uu bandhigay abi aabbahay calaa salmaana waa salmaan alfarisi salmaan اlkhayr salmaan ibn lislaam abu cabdillaahi weeye haddaba salmaan buu u bandhigay saxaabigii jaliilka ah ukhtahu walaashi oo dee kolley ruuxa saalixaa dee hadduu ruuxu walaashi inantiisii u bandhigo kale waa dariiq muctaad ahayd cumar bn اkhadaab ba xafsa markii ninkii kaba dhintay cusmaan buu u bandhigay inuu guursado cusmaanna waa ka aamusay abubakar buu u bandhigay markii dambe waa kii rasuulkii ilaahay guursaday oo dee waxaa inoogu sugan uun shaksigii saalixa ah bandhigii loo bandhigayay waa walaashi iyo inantii iyo taas oo kale walaashi buu u bandhigay oo uu la soo qaaday ber inuu guursado faaba dee kolley isaguna cudurdaarun buu lahaaye isagii muu guursan watazawaja wuxuu guursaday mawlaatan lahu waa salmaan baa guursanaya gabadh mawlaada waa gabadh uu xoreeyeyba oo dee markii hore addoonba ahayd oo isaga u sugnaatay ayuu guursaday horena waa ti aynu usoo marnay fadliga ay leedahay ruuxa addoon uu leeyahay oo uu tacliimiyey oo uu ta'diibiyuu si fiican u rabeeyuu ta'diibiyey hadduu intuu xoreeyo welibana haddana uu guursado inuu dee laba ajir ku yeelanayo waa ti aynu xadiidkii abu muuse alashcari kusoo maray bal mawlaadu lahaa buu guursaday oo yuqaalu lahaa buqayratu buqayra la ydhaaho fabalaga abaa qurata abaa qura waxaa gaadhay oo u maqlay abaa qura maqlay abaa qurana wataa nidhi waa salamatu bnu mucaawiya xadiidkaa daeg inankiisaa warinaya inankiisunbaa salmaan inoogaba warinaya isaga abaa qura inoogumay soo darin ruwaadan dee xadiidkan warinaysayna inankiisiibaa inoogaba warramaya waxyaalo dhacay bal in kutubtan dee ama usuusha lixda ah ama kutubta ay leeyihin aimadaasna meel la riwaayo kuma laha inankiisiibaa inoo warinayeen abaqura wuxuu maq ayaa waxaa gaadhay annahu shaaniya kaana inuu ahaa bayna xudayfata wa salmaana sheekh xudayf ciraaq baa la joogaa waa khilaafadii cumar xudayfe ibnulyamaan iyo salmaan salmaanna waa dadkii dee jihaadadiina yimi bal kol amiir dhulka ama mandiqo kaba ahaa inay wax dhexdooda yihiin oo malaa ay dee ama nooc yar khilaaf ama iskaaf garan la-aan ayaa uu maqlay labadaa saxaabi dhexdooda inay wax jiraan faataahu abuqura yimi oo faataa waa yimi abuqurahu salmaan buu u yimi yadlubu xaaluu doonayo gurigiisii buu yimi isagoo isaga doonayo bal arrintan dee waa islaaxii dadka la heshiisiinayaiyo bal amase uu tafaahumkii meesha lagaba saarayay wax shareecadeennu ina farayso inooguba adkeynayso iyo bal dee inuu hubsasho waxyaalahan maxaa ka jira iyo sababta iyo umuurahaas u yimi fa ukhbira waxaa loogu warramay oo waxaa loo sheegayaa abaqura loogu warramay annahu salmaan fii mabqalatin lahu mabqalo isaga usugnaatay inuu joogo uu ku sugan yahay mabqaladuna imaka waa darfi mimiya waa darfu makaan macnaha waa makaan de waa meeshan ama dhulkee dee lagu zarco maaha wax dhir iyo beerihi iyo dabustaan ma aha mana aha waxaa dee imaka nabaadkan ama dee hadhuurhkii iyo markaa wixii kale dee lamidkaa laguma sarcayo oo waxyaalahan buquusha ah ee ama dheri ha lagu darsado ama sidiisaba ha loo cune dee markaa la gooyo wax ka hadhayaaba aanu jirin meeshii lagu beeranayo mabqala waa mawdicu zarci lbuquul weeye meel adigu dhul uu lahaayo sidaa usii weynay inuu mala waxyaalo sidaasa uu ku beeran jiray taas buun waana nin buu ahaa isagu dee waxaa kasabkiya gacantiisa un cuni jiray nin zaahidana waa ahaa oo waxaa dee kutubta taraajimta inoo soo naqliyaan inuu khuuskan waa laamaha nakhishiya waxyaalahaas ay kaba feedhi jireen kuwaodan balballaadhan intuu soo qaato malaa zambiil iyo waxaa inuu ka samey hal dirham buu kusoo iibsanayay markaasuu markuu farsameeyuu saddex dirham ku iibinaya dirham dee alaabtii buu dib ugu baahanya mid kale uu samaynayaa inuu soo iibsado dirhamna reerkiisuu siiyaaba dirhamka kalena waa sadaqaysaa arrintiisu waa taasoo dee intaasoo hayd caddihiisoo badnaa ama wixii dee uu ka qaadanayay baytulmaalka oo muslimiintoo badnaa taasuu kaga kaaftoomi jiro wuxuu ka cuni jiray ma jirina waa la bixi jirayna waa sadaqaysan jiray bal markaa waa zuhdigiisii waana inoo soo socotaa bal zuhdigiisii de waana kan iyo tawaaduciisiina bal waanu inoo soo socdaa waxna waan kaba sheegi doona aan halkan inoogaba sugnayn markaasaa falaqiyahu uu la kulmay kole halkan imaam axmed oo wariyey oo dee barkoodna waxaad moodaa nusqadan matalan saxiix ladabi lmufrad ee uu albani oo kale qeybtan inuu ay kuba sugnaydee markii uu faukbira anahu fi maqalatin lahu fatawajaha ilayhi falaqiyahu lafdigaa tawajahaba kuba sugnaa macnaa xaggiisiiba u kacay waa tegey oo wuxuu halkii mabqaladii iyo masracadiisii falaqiyahu abu qura la kulmay salmaan walxaal macahu maciisa zabiilun zabiil yahay zabiilkiina waa zimbiilkii ama zibiilkii laakiin markay zaadu fadxisantahay badu mashina waa taan idhi fii baqlun dee malaa wixii uu kasoo goostay masaracadiisii waa buquul zabiilkii ama zimbiilkaas iyo dee wicaha uguba sugan ayaa uu siday gurigiisuu kusoo socda kaasoo qad akhal uu geliyey casaahu ushiisii fii curwati zabiil dhegtii ama halkan dee la qabanayay zambiilka iyo sidihiisii ayuu ushiisii geliyey wa huwa calaa caatiqi maxalu shahidkan waa xamli shay calaa caatiqih isagoo degtiisa saaran oo macnuhu waa maxay buqushii uu dee soo guruu masarcadiisii kasoo guray zambiilkan ayuu kusoo riday dee qaaditaankiisina gacanta muu laalaadine intuu ushiisii uu sitay halkan dee sidihiisii dhexgeliyey ayuu degta saaray ushii isagiina waa dee waxa weya waa sidaay isagii buu sidaayo laakiin ushiisan buu ku sidaayo intuu halkan dee imaka gacanta la geliyeba la qabtaba uu ushiisii geliyey ayuu degta soo saartay saasuu ku socday bal maalan taas waktigaa marka la eego iyo xaalada dhaqaalusu ahaa dee intaasoo haddii doono khaadim waa heli lahaa bal caddihiisan uu qaadanaya uguba filaaye dee waa geestaasna kasbiga gacantiisana waa isagu waxa uu cuni jiray wixii oo dhanna waa sadaqaysanayo adduunyo ninka zaahiday buu ahaa kolley qisadiisuna salmaan aad bay u dheerto marka la eego dee nin reer faris uu ahaa aabbihiina dadkii weliba dabka intay caabudaan ka shaqayn jiray oo dabkiisu aanu baktihi jirin buu ahay uba diri jiray isagana markii dambe bal ilaah baa subxaana watacaala khayrka uu la doonay niman nasaare ah oo bilaadaa tegay buu si ula kulmo reerkoodii uu ka soo baxsaday bilaadii ay degayeen buu yimi oo kolba nin raahib uu shaqaynayo marka uu dhintuu idhaahaa ama u khidmaynayo yaad igula dardaarmaysaa isna ninkaasaan ogay wax dee toosan nin kale uu tilmaamaa ugu dambeyn ninkii ugu dambeeyeyla uu ku yidhi imaka ciddee dariiqadii haysana ma garanaye nebi baa dhowaaday waqtigiisa bilaada carbeedna ka soo baxayo bal waa u tilmaamay oo sidii buu kusoo gaadhay bilaadii carbeed ee laakiin ciddii uu soo raacay weliba wax siiyey ayaa markii dambe ku tacadiday oo iibsatay oo niman yahuudiyo intaanu islaaminsa bukhaariba kuba sugan ilaa dhowr iyo toban gacmood way isu weydaarteen oo ujeeddadu nin kastaaba dee kol sheeganayay ama kol addoon u ahaa ugu dambeyn ilaa uu islaamay kollay mashaahidiisa dee madiine ayuu joogay markii rasuulka ilaahay yimi qolo yahuudana addoon buuba ahaa laakiin dee addoonnimadaasa yar dib dhigtay inuu mashaahidii hore xaadiro khandaqba u horeysay waayo kitaabo rasuulka ilaahay weliba dee iyo mucjiza ay kaba muuqatay ayaa uu ku xoroobay dee markii dambena waa kaasoo laga soo naqliya rasuulka ilaahay salmaan anagu naga mid yahay ahlulbeytba ninkaa cilmigii hore iyo cilmigii dambeba ogaaday ama ka warhaye aqoonta uleh taas bayd kutubta taraajimtana iyo kutubta taariikhdana markay isaga sheegayaan kolley arrin qariibay soo naqliyaan oo xagga da-diisoo yidhaahaan laba boqol iyo konton buu gaadhay barhkoodna intaa way kaba badiyaan kuwa qaarkood usluubkay usoo dhigtaan laba boqol iyo konton hadalkama taagneed saddex boqol iyo konton talo ma gaadhay taas oo kale bal kutubta waa u laami kartaan kolley dahabi xataa taarikhdiisa islaamiya taarikhdu islaamkiisa weynna waa si uu kuba tegey walow sira calaam nubala hadal leeyahay oo u bal matalan oo markaa wax dee taa inoo caddaynaya aanu jirin laakiin waa wax dee arrin mashhuura bal in xagga kol haddaan qisadiisii ku jira saxaabigan arrin iyadana dee aad u bal marka la eego mustaqrab aho de waa tawaaduciisii inoo tilmaamayso taadiib ulkamaal iyo keyrkiiba ay soo naqliyaan yaa xamaalin de waa nin xooglana waa ahaa nin malaa caws iyo calafuu faraskiisii u qaaday haddaba waaba ninkii amiirkaa meesha ayaa unba yidhi ya farisi ixmal li haada ay soo raacday ninka reer farisow dee xmaal buu u qaatay malaa taasoo alaabtaa i qaado oo calfigaasoo soo raac isaguna waa qaaday waa la tegey markay dhexa marayaan waa dadkiiba salmaan bay salaamayaan ninkii baa yihi kuma markaasoo yihi kuma garanayna iska dhigo tu idhi ma dhigayo halkii baan ku gaadhsiinayaano saddex arrimood baa dee iigu wada sugan arrintan oo dee ama axtasib cala lam mid weeyaana alqaytu calaa nafsi lkibra isla weynidiiba nafteeda waa nin buu u qaaday ag waa ninkii taas waa salmaan اkhayr bal amiirba markaasuu leeyahy naftaydii baa dee tawaaduc baa igu sugan oo kibirkii baa naftaydii kagaba tuuray arrinta labaad ee uu sheegayna muxuu lahaa saacadtu axada min almuslimiina dee calaa shay nin muslimiintii kamid aan u kaalmeeyey arrinta saddexaad uu sheegayna wuxuu leeyahy haddii aanu aniga dee idira nin iga daciifsanoo dhici karta igaba tabadawar baa dhici karta inaad dee adeegsan lahaydoo taasna nin kaleo muslimaa ka furtay hawshii oo deatan u adeegsan lahayd waa salmaan اlkhayr bal waana taa haddaba isagiiba xaaladiisu tan bay ahayd faqaala wuxuu yihi abu qura odhanaya ya aba cabdillaahi aba cabdillaahi ow waa kunyadii uu lahaa salmaan اlfarisi ma kana baynaka wa bayna xudayfata adiga xudayfa maxaa dhexdiina dhacay oo weli dee iyagoon meelba gaadhin oo fadhiisan bu hadalka ku bilaabay waxaa adiyo xudayfe idiin dhexeeyaa muxuu yaha ama dhexdiina ahaaday qaala wuxuu yihi abu qura me cumar baa odhanaya ibn camr ibn abi qura yaqulu salmaan dee isagaa xadiidka inoo warinaye aabihiina dee waa daraf buu kaba yahay salmaan baa wuxuu ku qawlayay wa kaana alinsaanu cajuula malaa dee deg degan oo hadalka u yidhi iyo markiiba iyagoo fadhiisan iyo waxyaalo tan buu insaanku wuxuu aday mid deg deg badano waa iska socdeen fadalaqa umuu warramina waa tegey way socdeen xataa ataya daara salmaana ilaa gurigii salmaan ay yimaadeen fadakala salmaanu daara gurigii buu salmaan galay oo faqaala wuxuu ihi assalaamu calaykum dee ehelkiisii joogay waa buqayradii aynu soo marray iyo mawlaada ahayd ayuu salaamay oo wuxuu ihi assalaamu calaykum oo dee waa si shareecadu inoo amartay marka aan dee nimaadno xataa dee gurigiina saydaan kuwa dee ama dee is-ogeysiintu gurigiisi haba ahaatee waa wax jidaysani uma lad adina liabi qurayni isagu waa guriga markuu galay dabadeed bu abi qurana u idmay fadakala uu soo galay abu qura faidaa nabadun mawduucun calaa baab gurigii markuu soo galay nabad waa waa shay waxyaalaha la goglado kaba mid ah oo dee adigu markaasun dee anmaad oo kale iyo taas kolley waa dikriga axaadiisana waa kuba soo noqnoqda jamaceeda anmaad bay kuba ay ku jamciyaan oo waa darbun min albusudun wey waa nooc waxyaalaha la goglado kaba mida isaguna kolley waa tawaaduciisi waana shay iskaba liitay bal kol kolbuu isagoo saasa cadihiisu intaa yahay intaas kuma yaallo amir u ah ayuu dee mara intaasoo kale kuba soo bixi jiro o wixii kale de waa ninkaa zaahidkaa sadaqaysanayeen bal markaa kiiba oo mawduucun la dhiga calaa baabin albaab korkii adigu waxa weeyaan waa gogol meesha wixii ay goglanayeen ba gurigii iyadoo xaaladooda dhaqaalihii markaa waddanka jiray iyo muslimiintu aada uba fiican yahay nin kastaa uu ku leeyahay baytulmaalka muslimiinta raatib go-an oo uu sanadii helo oo dee markaa ha kala mudaadin si loo kala islaamnimo horeeye ayaa haddana xaaladiisu waxayd waa gogosha ama busudkaas ama bisaadkaas albaabo saa u yaalay wa cinda raasi halkaa dee waa markaa la goglado halka madaxiisana waxaa kuba sugnaa labinaatun makhadada ma jiraane waa labinkan dhoobada laga sameeyo kaas baaba xabadartaasa ayaa yaalay halkaasna waidaa qurdaadun wuxuu kan baaba igu soo kediyu leeyo u arkay isagiina qurdaad qurdaadkuna malaa qurdaadna lafti axmed uu ahaabee waa marka la eego waxyaalahan imaka ama dameerihi iyo boqoshiya waxaa eheriyadooda ama dusha la saaray ee laguma san dee koorahan faraskao kale uba dhigma laakiin aan ahayn dee koorihii qoriga ahay waxaa la ysagaba dhigo ee karbaash ahaan iyo waxyaalo loo saaro uno bal waa waxyaalaha dawaabta la duldhigaya waxaan dadku inta badan inay dawaabta u isticmaalaan mooye gogoshii guriga aanay u isticmaalin ayaaba meeshii yaalay waa zuhdigiisii adduunyo aanu dan ka lahayn bal wixii soo galay uu la wada baxayay uu ku kaaftoomayay waxaan yare uu isagu gacantiisa kula soo baxayo wixiisa kalena waa sadaqaysanaya xalaasha nadiifta u ahaana uu la wada baxaya fa qaala wuxu uhi ijlis fadhiiso calaa firaashi mawlaatik tan haweenadan dee mawlaadaada gogasheeda ku fadhiiso alatii tumahidu linafsiha oo gogashay nafteeda u diyaarisa waxaan dee isagu dhici karta ninkan inuu kaba dee xaragoonayo inuu kuba fadhiistulaya waxii haweenaydu ay u diyaarisay dee nafteedaba ee gogasheedii ahayda ku fadhiiso uma anshaa yuxadiu bal markaa waa tawaaduciisi iyo zuhdigiisi baanina markaa wuxuu uu sulamaan bilaabay inuu u waramayo abuqura oo arrintii iyo mawduucii uu la soo qaaday dee uu kala hadlayo oo faqaala wuxuu yidhi ina xudayfata xudayfa waa saaxibu siri rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam waxyaala aan dad kale ogeyna waa ogaa oo marka la eego akhbaartii munaafiqiinta iyo waxyaalo taasa kaana wuxuu a yuxadiثu mid ku waramo biashyaa ashyaabu kuba waramaye kaana uu ahaa yaquuluhaa mid yidhaha ashyaadaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam fii qadabi cadhadiisa liaqwaamin aqwaam uu kaba cadhooday oo dee ruux waxgeystay mukhaalafo laba yimi waxaan toosnay kuba dhacay oo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa de ama isagii uu wax ka sheegay waa sabbigiisii ama waxaan adigu dee marka la eego arrinkiisani keenay ficilkiisani uu la yimi keenay oo dee uu rasuulkii ilaahay ficilkiisani iyo qaladkiisani uu kaba soo saaray buu kuba odhanaya aqwaam fawd marka arrimihii buu sheeg sheegayay buu leeyay fawtaa waa lay imanayo waa la yimaadaayo fawsalu canha de isna waa culimadii saxaabada ee dadkii ka soo maqlay oo isagoo axaadiida qaarkood ka soo maqlay xudayfa ayaa u imanayay oo salmaan bay u imanayeen oo markaasay weydiinayeen axaadiida ay ka maqleen xudayfa faaqulu waxaan ku qowlayay kolley mudaarica uu ka cabirayana waa xaalo dhacde waxa weeyaan waa lixikaayat alxaal wey xaaladii horu ka xika ay ka warramaya waxa weeyaan wuxu waa wax dhacay markaasaa waxaan odhanaya markay ii yimaadaan ba waxaan ku idhaahaa xudayfatu aclamu bima yaquulu xudayfa isagaa waxa uu sheegayo dee dadka kaleba uga aqoon badanoo waa wax ma aha been uu samaysanayo waa wax dee run oo uu sheegayo uu og yahay waa wuxuu ogyuu sheegaya waa karahu waxaan laakiin nacay an takuuna inay noqoto daqaa-inu manaa ama in la helo kaanada taamaan kaba dhiginaa in la helo oo ay sugnaatay xasisho daqaa-inu calool xumo iyo xiqdiyo bayna aqwaamin aqwaam dhexdood aqwaam dhexdood oo ujeeddadu waa maxay maka hadalkan kolley riwaayaadka xadiidka abi da-uud oo kale qisadan hore salmaan iyo abuqura iyo dhex marti iyo tawaaduciisa iyo zuhdigiisa intaasi kumay sugnayn intan kale xadiidka ayaa abu daud markaa kitaabkan kitaab sunne waa abu daud dee qeyb ka mida ayaa inooguba sugnaa axmedna labada xaalaba iyadoo san u dheerna meel bay kuba sugnayd meel in yar ka horeysana inta abu daud wariyena way kuba sugnaayeen macnuhu waa maxay xudayfa waa saaxibu siri rasuuli اlaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahina axaadiid barhkood dee kuwa aad u dee bal maalan xagga fitantiyo waxaa kuba tacalluqsan buu kaba maqolo dadka kale aanay u ihtimaami jirin siuu isaguba yidhi dadka kale khayrkay weydiin jireen ana sharkan weydiinaya sidee anoo ka cabsanaya inaa uu ihaleelo oo sidan dee ugaba badbaadi lahaa oo sharki ayuu doonayay inuu barto muxuu u baranaya waa si uu dee uga badbaado ama isagaba ilaaliyo bal taas baabay ahayd haddaba in waxa weeyaan axaadiis buu sheegaya axaadiista ay ka maqlaan dadku ayay dadka qaarkood ula imanayeen salmaan salmaan bay axaadiistii u sheegayeen markaa salmaanayn waa ka hadalkanuu odhanaye laakiin dee sida halkan inooguma sugan kolkol baa axaadiistii uu maqlay rasuulka ilaahay dee kolley qolooyinka darsiga habeenkiina habeen dhaweyd baa an axaadiisa kuba jirnay rasuulka ilaahay axaadiistiisii ayaa waxaa kaba mid ahay rasuulka ilaahay axaadiis tacadudayo uu ku sheegay haddii inuu ilaahay agtiisa cahdi dhigtay cahdi ilaahay uu wafinayo ah ruuxa uu lacnado ama uu caayo ama uu dee ulayaba ama uu xun xaggiisa ugaba yimaadaan ee muslimiinta ka mideen mudan aan shaygaa mudan in ilaahay dahaaro iyo raxmo iyo ajri iyo makfira ugaba yeelo waana tan imika xadiidku waa inoo soo socdaa midtaasa marka arrinkuu sheegayaayo rasuulkii ilaahay cadhadiisa agteed buu qoomiyo ku odhanayay waxbuu yihi rasuulka ilaahay macsuum buu ahaa hadduu cadhoodo iyo haddii uu raali yahayna wax xaqa mooye wax kale ma odhanayno xadiidka jaanibka kale kama fahmayno bal dee xaggii kitaabadiisii cabdillaahi bnu camrin markay ku yidhaaheen niman qurayshaha rasuulka ilaahay waa basharo waa cadhoonaya waa raali noqonaya wuxuu yidhaah miyaad qoraysaa rasuulka ilaahay muxuu yidhahaa qor afkayga wax xaqa mooye wax kale kama soo baxayo laakiin arrinka cadhadani waxa weeyaan waxaa dhacaysa dee ruuxani in dadku ama barhkood ay mukhaalafo iyo qalad la yimaadaan zallo dadka mukhaalafada la imanaya rasuulka ilaahay agtiisii ama uu ka warhelayana isku mid ma aha kuwa iyagu dad muslimiina marka la eego yaqiintooda iyo iimaankoodu fiican yahay laakiin waa bashare qalad ka dhacay un ay tahay hadday doonto kulo talagal-aan ha ugaba dhaco ama si kale ha ugaba dhacey laakiin marka dee hoos loogu dhaadhaco iimaan iyo taqwo iyo khashyo u laabmaya oo dee taas laakiin waxaan waa waxay sameeyeen iyo dad dee iyago ama nifaaq ahaa ama jufaadii acraab ahaa sa kuwaa rasuulka ilaahay kula icdil ya rasuul allahi iyo hadihi qismatu ma uriida biha wajhullahi iyo kuwaa lahaayoo kale oo waxa dee uhooseeya wax toosan aanay ahayn haddaba ruuxii markay zalladii iyo qaladkii kaba dhaco ayaa waxaa dhacaysaba dee haday dhacdo rasuulkii ilaahay arrinkan uu ruuxani sameeyey daraaddeed inuu waxa weeye uu rasuulkii ilaahay ama wuxuu isagii uga sheego ama wuxuu yidhaaho ama mukhaalafadani waa mukhaalafa waa qalad eh laakiin dee bal wuxuun muqaabil ah oo jazi ay meeshii soo fulaan hadalba haba noqotee taasoo kale weeye imaka tan cadhada waa cadho laga keenay rasuulkii ilaahay ruuxani waa laba yimi laakiin dee dadkii baa kolkol ninkani qalad kaba dhacay uno wanaaguun uhooseeye iyo mid aan ahayn taas ayay ahaayeen rasuulka ilaahay markaa ilaahay buu weydiisay haddii dee waa arrin sidaasa oo bal matalan lala yimi oo rasuulka ilaahina intuu kaba cadhooday ruuxii ama uu lacnaday ama uu wax kaleba uu yihi oo kale kol haddii aanu ehel u ahayn taas ruux dee waxa uhooseeya xumaanun aanu ahayn oonu ehel u ahayn zallo ka dhacday ay tay kolle waxaan ma aha rasuulka ilahi inu iskagaba bilaabe wuxuu laba yimi in ilaahay dahaaro ugaba dhigo saxiix muslim baa waxaa kuma sugnaa maalin inay laba nin guriga rasuulka yimaadeen waxbay yidhaaheen hadalla yidhaaheen dee kolley caaisha ayaa warinayso may maqlahayn laakiin way la gooni noqdeen waxbay yidhaaheen rasuulka ilaahay baa tii kaba cadhooday iyagii uu saaray gurigiibuu kaba saaray bal laftiga saa kuba sugnayd sabahuma oo dee rasuulka ilaahay waa caayo waa saaray iyagii markay baxeen baa rasuulka ilaahay bay ku tidhi dee bal haddii dad dee khayr iyo wanaag xaggaaga ay kaba heleen kuwani khayr may helin oo saa iyo saasaa jirta oo muxuu yihi sababtoo arrinkiiba usheegto markaasuu yidhi miyaad ka warhayn shardiga aan ilaahay agtiisa dhigtay oo ah ruuxa muslimkee sababtu aw lacantu ama taas aw jalatu sida lafdiga xadiidka abu hurayraba in ehel u ahayn ilaahay dahaare inuu gaba yeelo haddaba marka maxay tahay iyadoo bal ka soo qaad ruuxu rasuulka ilaahay dee matalan wax yidhi arrinkii waa dhacay waxaa dhici kartana tan ruuxa dahaare iyo ducaba u noqonaysa ama ilaahay khayr uguba bedelayo inay tahay xadiidkii marka mar dambe la wariyo ee la yidhaha saasuu hebel ku yidhi ama saasay ahayd oo ama ammaan cid la ammaanaya ama cid waxa weeyaan wax laga sheegaya ah dadkoodina ay sii joogaan dee kolley arrinkaa faafitaankiisa waxaa dhici karta inay meeshii ama ruuxan ammaanta loo soo naqliyey dadkii lagu xambaaray jacaylkiisa iyo ammaantii ama kan wax loo soo naqliyey kaba dhacdo ay dhici karta inay dahaaraba u tahay ay khayrba u tahay inay meeshii dhacdo in dadka ay si kale u arkaan oo isagii nacaybkiisii meesha uu ka soo baxo dadka qaarkood halkaa xaqdi iyo caloolxuma ugaba bilowdo marka isagii wuxuu doonayay iyadoo ay tahay sadalni daraa'ic waxyaalaha ay wax xumi ka imanayaan in la hor joogsado umuuraha caynkaasa inuu xudayfa ka aamuso oo waayo baqaa-in baa imanaysa ruuxii la yidhi rasuulka ilaahay baaba san ku yihi sabisa akhulcashirati dadkiisina ay joogaan oo kale dee ninkaasi nin xun buu ahaa soo baxaya oo markuu soo baxo ee khaasatan dadkiina waa joogaan oo kale in meeshii halkaa nacayb iyo xiqdi iyo waxyaala kaba bilaabmaan umuurahaasuu lahaa waa isagoo eegaya jaanibka maslaxada isagoo eegaya mafsadoon ka imanaysa in laga hor tago inuu ka aamuso umuuraha dee markaa xudayfana waa ka sheegayo dee cilmigii ogaayiyo wixii shar ahaayee uu maqlaye gaarka ahaye rasuulka ilaahay si gaara ugaba sheegaye arrimihii buu sheegayo salmaanna waa loo bandhigayo dee tutan odhanayay arrimahan weeyaan yar tafaahum la-aantu halkay kaba timi hadalkuna way noo socdaaye laakiin waxaan leeyahay cadhadan rasuulka ilaahay uu aqoon leeyahay rasuulka ilaahay ma kaana yaqulu ilaa xaqa fi lgadabi wاrida ee arrinku waxa weeye ruuxayse la ka dhacday salabadaadnan sheegaya qal waxba xaggiisii kaba yimi rasuulka ilaahay waxbuu kuba yidhi waana arrin dee waxaan ay geyseen tacziir ha noqoto taadiib afba haba noqoto laakiin maxay tahay marka la ega geesaan waa qalad dhacay une iyaga haddii hoos loogu dhaadhaco waa dad fiican oo iimaanuun uba laabmaya waa kan waa u weydiisayna oo daahir ahaan ehel way u yihiin laakiin baadi ahaan marka la eego iimaankoodan iyo camalkoodan saalixa iyo taqwadoodan iyo ayaa maanica hor joogsanaysa waxyaalahan dee inay ehel u noqdaan lacnadii iyo tahay inay ehel u noqdaan tiba uu ilaahay weydiistay waa sida xadiidka akhirkiisa inoogu min axaadiid kala duwan oo baabkaasina ay kuba timi oo kolley habeenadan dhoweydna ama malaa kuwii inoogu dambeeyeyna casharka habeenkiiba ahaa axaadiid dee majmuuco noocaasa bal waa tan oo marka waakirahu an yakuna daqaynu bayn aqwaamin intaasi uga jeedaa waxyaalihii dee bal matalan markay saas oo kale oo sife demi uu ruux ay uguba sugan yihin oo dadkiisi iyo waxyaalahaasna joogaan ama taas waxaa dhici karta inay halkaa xiqdi iyo waxyaalo iyo kuridad iyo ay kaba soo baxaan markaa sadan lilbaab ayuu lahaa umuuraha caynkaasa malaha in lagaba aamuso dee maha axkaamtii shareecadee kalena maaha waa ashkhaas wax ku tacalluqsan ay faaba fa utiya xudayfatu xudayfa loo yimi faqiila lahu waxaa lagu yihi ina salmaana salmaan laa yusadiquka kuma rumaynayo oo ujeeddadu waxaan aad sheegayso horta kuma rumaynayo waa jiraan oo run buu sheegayaa ma idhan waa kan wuxuu ka cabira xudayfata aclam bima yaquulu maha tasdiqtaasi buu leey walaa yukadibuka kumana beenaynayo bima taquulo waxaasi ma jiraana muu odhan arrinkii dee gees kalena muu odhan waa wax jira axaadiidan aad sheegaysaa waa run fajaanii xudayfata xudayfa malaa tii yar dhibsaday xudayfa i yimo faqaala wuxu uhi ya salmaano ibna umi salmaano salmaanow umu salmaan inankeediiow waa hadal dee cada ay kaba soo saartay laakiin se maxay jawaabteega wax siyaadaa kuma darin faqultu waxay idhi ya xudayfatu ibna umi xudayfa waa intii uu yihi umu ku yidhi umu xudayfa inankeediiow de waana run hadal runa une laakiin waa hadal dee la ceer inkaari makatan usluubkaa dee hadalkani markaasaan idhi bu idhi latantahiyana macnaa umuuraha waad ka joogsan doontaa iyo waxyaalaha aad sheeg sheegayso aw laagtubadna waan qori fiika fii shanika ilaa cumara waa cumar dee aadna waa looga haybeysanayey kolley dee markaasoo ama cumar baan gaadhsiin doona ama umuurahan caynkane waad iska dayne kolkol dhici karta daqaa-in inay dhacdo xadiidka riwaayaadkiisan kaleyn inooguba sugnayn abi daa-uud iyo axmed iyo kuba sugna ayaa wuxu uhi waxaad ka helaysaa muxuu yahay inaad dad dhexal siiso dad dad nacaybkood iyo cadaawadood dad kale aad ku beertood dhexal siiso ama dad jacaylkood aada dhexal siiso maxay tahay oo dee maxaa arrintaas haddii ama waad iska dayin oo umuuraha caynkaasee ujeeddadu wax ka dhig ka ratimi karaan mafsada kaba ratimi karto baqaa-in iyo axqaadi kaba ratimi karto waad ka aamusi haddii kale cumar baan gaadhsina walaa aktubanna fika ilaa cumara falama khawaftu bicumara cumar markaan ku cabsiiye cumara dee waxa weeye ayu waa cumarna madiinuu jooga ayuu tarakani idaayey iga tegay marka arinkii buu sheegaya wuxu uhi waqad qaala rasul kan xadiidkii marfuuca inoogaba sugnaa baabka xadiidka waqad qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahi wuxuu yihi min wuldi aadama ana wld waa wuldi jamcu walad weeye bal abi daud oo kale halkan axmed adigu waladi aada waladi aadama unbaa ku sugnaydoo waa isla macno macanaa ana anigu rabbigayow min waladi aadama ama min wuldi aadama aadam awlaadiisii un baan ka mid ahay macnuhu waa maxay bashar baan ahay aqdabu kamaa yaqdabu banu aadama weeye saa banu aadam kuu cadhoodaba waan u cadhoodaa waana raali noqdaayo dee inay waa bashar ilaahay ha fadilo ashraf alkhalqi ha kaba dhigo waxyi ha u yimaadee laakiin khasaaistii iyo khisaashii kale bashar lahaa waa leeyahay oo ilaah awlaada aadam oo kale un baan ka mid oo macnuhu waa maxay aqdabu kamaa yaqdabuuna weye saa iyaguba u cadhoodaan baan u cadhoodaa kolkol cadho way iga dee waan cadhoodaa de waa wax ka keenay kolleyna rasuulka ilaahi kaana laa yantaqimu linafsi umay dhicin naftiisa inuu aarguto waa saxi dadkii hadaladaa aan barhkood soo naqlinay kuma sugnaa waa duldul qaadanayo iska sabrayay o iska cafiyayay bal hadallo awaaweyn oo dil keenayo gaalnimo tilmaamayay munaafiqiinta marka looga soo sheego waa diidayaba taas haddana waa u dul qaadanaya un ee waa waxyaalo kolley mukhaalafa ay ku sugnayd daahir ahaan oo ruuxani uu kuba kacay mukhaalafo sharci oonu kaba aamusi jirin taasba weeye laakiin arrintu ay tahay zelle intay dhacday laakiin ruuxu sidiisa kale dee iimaankiisa iyo jaanibkaasi uu fiican yaho inu nifaaq iyo diidmo iyo waxyaalo saasa iyo aanay kuba sugnayne xagga hoose haddii hoos loogu dhaadhacay xaqiiqadiisu ruux fiican un uu yahay aadam awlaadiisaan kaba mid ahaye fa ayuma cabdin addoon kastoo min ummatii ummadayda ka mid oo lacagtu aan lacnaday lacnatan lacnad aw sababtu aan caaye sabatan fii hayri kuni waata muu mudan waa marka daahirka waa mutee laakiin marka hoos loo dhaadhaco fii kunina waa xaqiiqadiisi ana ujeedadu aan ehel u ahayn oon mudan fajcalha faajcalhaa baa ii taala aniga fajcalhaa uga yeel lacnada ama sabada salaatan calayhi naxariis iyo dahaaro iyo sida alfaadihi zakatan ajran salaatan intuba ay soo arortay ilahu naxariis uga yeelo ujeedadu habaarkaas aan habaaray ee lacnada ah ama caydaan caayay ilaahw uga yeel naxariis ajri dembi dhaaf ugaba yeel waa shardi ilaahay uu laba dhigto ilaahayna uu wafinayo bal taas bayd haddaba arrinta kol hadday taa tahay oo dhici karta dadkii rasuulkii ilaahay uu ruuxani uguma duceeyey in ilaahay salaad ugaba yeelo inuu ruuxani yahay naxariis ay dhici karta ruuxani inaanu dadkan uhelkayn waxaane arrinkan jaanibkan kala mudanaya waxaani dembi dhaafo u noqonaya uu yahay sheegsheegiisa lasii sheeg sheegaa buu leeyahy markay shaksi mucayana tahay shaksi mucayana kuri bay keeni baqaa-in bay keeni taasuu lahaa inaga daayo ka aamus oo bal matalan dee markii dambana mala iska daayeen xadaثna بن abي شhaybةa qال xadaثna yaحyى بن عيسى عan الأcmaشh عan xabيbi عan سacيid بn jubayri عan iبn cabaasi qaala anahu qaala bal iبn abi shayba waa imaamkii cabdالlahi بn mحamed بn abi shayba yaxya bnu ciise acmash horta baan leenahay iyo xabiib bin abi haabiti iyo ibnu cabaas iyo kitaabka oo inoogu soo horreeyey saciid ibnu jubayrna kolley dee waana soo noqon doonaa waana imaamkii macruufka ahaa taabicigii caalimkii caabidkanaba ahaa oo isagane bal ninka yaxya bnu ciise laba idhaaho nin reer tamiimo ah oo reer kuufa ahaa oo barhkoodna yar tashayuc iyo waxyaala laguma sheegay kolle aymo kala duwan ay daciifiyeen dee kuwa xoogeeyey sida cijri oo kale iyana ay jiraan dahabi oo kale oo suwaylxulxadiid kaba cabiraye waa nin baan odhan karaa mukhtalafu fiihi ah oo laakiin dee rijaasha xasanka xadiidkiisu uu noqonayo haddii dee aan dacfiga raajax yeelana waa sida uu ugu soo arooriyey qeybta kale oo daciif ladab اlmufrade bal dee narkaa taas noqonayo bal waa nin saas oo waxa weeye uun dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey weeye yaxya bnu ciisa atamimi annahshari marka alkufi inta kale waa dadka aan leenahay waan soo marmaray qaala wuxuu yihi ibnu cabaas qaala cumaru radia allahu canhu cumar baa yidhi ukhrujuu bina inasaara ilaa ardi qowmina tolkeen ama qowmkeena dhulkiisii inoo saaro macnaa kolley adab baan iskagaba jirnaa dee haddii ruuxa awqaada qaarkeed ama basaatiin iyo dhulkii iyo loo baxo tanazuh daraaddeed iyo naftii in loo raaxeeyo ijmaamkii nafta raaxaynteedi iyo nasasho waaba bal dee ijmaamka naftu kolkol wuxuu noqdaa haddii niyadu fiican tahay shay mubaaxaaba noqdee nashaad ruuxii daaco iyo cilmigii iyo wixii uu kaba kasbanayo shay maxbuubaabu noqonaya ama mustaxaba ayuu noqonayaaye bal waa kii lahaa bixidii loo baxaye baycadii iyo xaggii looga baxayey ila mabqala imaka mabqala dee waa debed baa loo baxay bal umuurahaas buu tan yahayo waa nooc dee adabkii ama khaasatan ijmaamkii nafta iyo nafta raaxaynteedii iyo kolkol mashaaqishu markay badan tahay haddii debed loo yar baxo basaatiin loo baxo banaana loo baxo naftii loo yar raaxaynayo lagu nasinayo dee xagga shareecadii maaha imaka waqti lumayo taasi laguma tirinayo kol haddii niyadu fiican tahay arrintuna ay qaradkaa tahay ee cumar baa yidhi nasara bal fakharajnaa waa baxnay fakuntu waxna ana aniga iyo ubay bnu kacbin madiinay ka baxeen oo debadeeda u yar baxayaan meelihii ama masaaricdeedii ama in ka shaysaabay uga baxeen fi muahari naas dadka xaggooda dambaan kuba sugnayn fahaajat waxaa kacday saxaabatu daruur daruur baaba timi kulli mala dabayliya waxyaalana wadatay oo da-aysay faqaala ubayin iyago xagga dambey joogaan cumar iyana way horeeyeen ubayi baa wuxuu yidhi allahuma srif cana adaaha ilaahu dhibkeeda naga du oo naga ka markaa naga sarfiyo oo naga du dhibkeeda waa dee saxaabadan iyo mala dabaylla way lahayd roobna waa da-aye falaxiqnaahum si baa waxaa dhacay iyagii dhib ma helin daruurtiiba xataa kumay di'in fa iyaga kuwii xagga dambe dee ubayi waa kan ducaystayna falaxiqnaahum cumar iyo baanu gaadhnay buu ihi waanu haleelay walxaal qad ibtallata ay qoyday rixaalahum rixaashoodii oo dee inay dawaabna way saarnaayeenoo dee way qoyeenba ayaanu gaadhnay faqaalu waxay yidhaaheen dadkii ibnu casaakir oo kale faqaala cumaru ba halka cumar baa weydiiye ma dee iyagii waa kuwana way engega yihiin ma asaabakum aladii asaabanaa miyaanu idin asiibin wixii anaga na asiibay qultu waxaa yihi ibnu cabaas baa odhanaya inahu ubay daca allaha caza wajala ilaahay buu baryey an yasrifa cana adaaha ilaahay dhibkeeda inuu naga badbaadiyo naga duwo taas buu ilaahay weydiisay de siibaa anagu markaa maanaan aragba faqaala cumaru cumar ba wuxuu ihi alaa dacawtum lanaa macakum ma ducada nagu dartaan anagana ujeedada maxaad idinka isugu khaas yeesheen annagana maxaad noogu ducayn weydeen maa noo ducaysaan dee idinka maciina anagana taas buu ihi muhimku waa halkan khuruujkan dee ay u leeyahy ilaa ardi qawmina ayo dee nuse loo baxay oo kolkol dee dabadaha waa arrintaasun ijmaami nufuus iyo istiraaxa iyo nasasho iyo umuuraha nafta raaxaynteeda baab lkhuruuji ila daycati kalley waa baab aan kii hore ka dheerayn daycadna ruuxa macaashkiisa iyo noloshiisu wuxuu kuba xidhan yahay weeyaan oo ziraacadii iyo bal maalan waxyaalahaasi waa caqaarkii iyo maguurtadii bal tijaaradii iyo dayco way noqotaa oo wixii ruuxa shaksiga macaashkiisa iyo noloshiisiy imaka halkan waxa weeyaan waa iyada halkiisan ama basaatiintii iyo beerihii masaaricdii iyo meelaha caynkaasi taas weeyaan bixidii loo baxayey ee aqraad kala duwan baa loo bixi karaa ay kaa mid tahay liijmaami nufuus saa marka horeba sheegnay taas buu baabkeedi yahay xadaثna mعاad بن فضالة qال xadaثna هiشhام الdstwائي عن yaحyى بن أbي kaثيiri عن أbي سلمةa qال أنه qال bal mعاad بن فضالة waa bukhaarي sheekiisii الزhrاni aw الضفاwi abu زayd baa kuyadiisa la ydhah waa nin reer baصra oo ثiq ah sheekyada bukhaarina raggooda ugu waaweyn buu kaga mid yahay bukhaari un mooye cid kaleo qolooyinkan usuusha leh ka wariisayna maba jirto waana nin hiqa ah min kibaari shuyuukh الbukhaari mcad ibn fadala hishaam dasawayi mar kalean u dib dhiganaynaa waayo ma xusuusna inaan hore usoo maray yaxya ibn abi kahiirna waa laba waa imaamiye iyagu bal waan leenahay axaadiistooda badan oo dee kolley way noogu soo noqonon abu salamana hore inuu soo maray waa abu salamata bn cabdiraحman ibn cawf waa taabici in cabdiraحmaan ibn cawf horeyn isaga marar baynu weliba soo maray waa nin axaadiis badan qaala wuxuu uhi abu salama ataytu waxaan u imi abaa saciidin اlkhudriya abaa saciid waa saxaabigii jaliilkaa sacd ibnu malik wa kaana lii sadiiqa saaxiib buu ii ahaa macnaa dee malaa way isweheshan jireen oo saaxiib waa da-da aad bay u kala wen yihiin oo dee waxa weeyaan marka la eego abu salamo hooyadiiba in badan buu ka weynaa abu saciid waa hooyadii in badan buu kaba weynaayo dee waa waxaa dhashay umu kulsum bintu abi bakri asidiiq baa dhashay umu kulsumna markaa aabaheed dhintay abubakar calooshay ku jirtay oo hooyadeed ina khaarija ayaa siday oo uur bay lahayd markaa hooyadeed umu kulsum abu saciidna markaa dee nin weyn oo ninka axaadiia aada u badan rasuulka ilahi waktigaa kaba wariyey buu ahaayo rasuulka ilahi dabadeed baabay hooyadii dhalatay laakiin haddana waa ninkan daalibkiisii ahaa cilmi badan kaba xambaaray isagii dee waa soo dhaweynayo adigu saaxiib bay ahaayeen sadiiq buu yahaa faqultu waxaan idhi alaa takruj bina miyaad aqalku ugu yimi miyaadad ina saarayno ila naqla halkan basaatinta iyo beeraha maad inoo saartid xaggaa inoo saar aan baxno guryaha iyo cidhirhgoodan iyo taa kaba tagna hawadaa dalqiga aan tagna iyo beeraha marka isna waa yeelo fakharaja uu baxay wa calayhi khamiisatun lahu iyadoo adigu waa maro nooc dharka kaba mid ah waa sababuu khazin bay leeyihin ama suufba ka samaysanoo dhiidhiid iyo calaamada lahaa barhkoodka madow bay ku qaydaaneen adugu waa maro uun waxyaalaha ay xidhan jireen kamida ayuu huwana uu noo baxay imanka halkan sheekh wuxuu soo qaato waa ka yidhi inasaaroo inaga saar guryaayo aynu basaatiinta yeedho beerahoodii timirtahayd aan tagno halkaa aan kusoo dee waxa weeyaan kusoo kala faa'iidaysano mudaakar ahaan iyo muxaadasa ahaanba isaguna sii buu yeelay xadiidku kolley intan aada buu ugaba dheeraa bukhaari iyo muslimna xadiidku waa ku sugan yahay isagoo san ah waxaa xadiidkana kuba sugnayd abusalaama iyo rag kale inay soo qaadeen habeenka laylatulqadr uu ku yahay iyo taas wuxuu u yimi saxaabigan abu saciid alkhudri inuu dee bal cilmi ka helana waa doonaya malaa dee tuu tan u bandhigay inay baxaan oo markay ay baxeen ee ay tegeen ayuu weydiiyey bal laylatulqadrigiio isaguna rasuulka ilaahay habeen uu tilmaamay oo uu yihi waxaan arkaa inuu subaxdiisa biyo iyo dhoobo ku sujuudaya iyo adugu qisadii buu sheegay oo xadiidkii buu halkaa ugaba faa'ideeyey muslim iyo bukhaarina waa ku sugan yahay ee isagu intii khuruujku soo qaataye waxaan uu saarayey maaha aan iska soo shirshirna oo dee halkaa iska soo tabashulayna may ahayne wuxuu doonaya bal markay halkaa isla tagaane naftiisuna hawada iyo dee adugu kolkol aqalkii mashaqalkiisu iska yeelanaya hawshiisuu yeelanaya isla gooni noqdaan inuu cilmigan kaba faa'iidaysto taasoo xadiidku markaa waxaan leenahay waa dheer yahay laylat lqadri iyo taas iyo halkaa kitaabu siyam iyo bay kuba soo arooriyeen markaa laylatlqadriga dee bukhaari meelkana waa kuba soo arooriya arrintaas baana jirte imika halkan se khuruujkii uu soo dhigtay intii uguba sugnayd maxalushaahidkii ayuu inoogu dhaafay alaa takruju bina ilى nakli xadiidku laakiin waa arrintaasa jirtaan leenahay xdثna محمد بن السلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قال سمعت عليا سندku isagoo smn محمد بن السلام ilaa أم موسى oo cali suriyadiisii ahayd oo nihi فاkta ama xaبيبaa la odhanayay isagoo xadيiثka laha noqdee lakiin isagoo sidaas ayaynu soo maray waxaan filaya inu raqبkii boqol iyo sideed iyo konton meelahaasi ahaa isagoo sidaas snadka xadيid kale aynu kuba warinaya laga bilaabo محamed السلام ilaa أmi muسى suriyaة عaliyin calina way ka warinaysay markaas oo waa sanad sidiisaasun isagoo san u yaala xadيid kalena laynoogu warinaya aan kuba soo maray qaalat waxay tihi أm muسى oo suriyaة عaliyin سمعت عليا baan مقلe رضي الله عنه يقول xaal ku qowlayo أمر النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi baa أمray عبدالله بن مسعوudi buu أمray أن يscda شhaجaرaةa geed inuu fuulo malaa dee imaka halkan bixid ay debed u baxeen nooguma sugne kolley geedkan ay u baxeen iyo debed riwaayo waxaa ku timi geed cadayba inuu ahaaye bixidii debedda ku sugnayd oo waa khuruuj ila dee kolley markaas ila dayca iyo ama ila lbasatin iyo dhulkii in loo baxa debed markaasaa rasuulka ilaahay kolley cadayabuu usoo geynayo tiibuu amray amara الnabiyu salى الlahu عalيه waslم cabdالlahi bn mascuud an yascda shajaratan fayaatiyahu uu la yimaado bishayin shay minha geedkaa kaba mid ah oo daycay u baxeen waana kan la socday cali baa jooga oo dad kalena way joogaan ibnu mascuudna waa jooga bal maala markaasu waxa weeyaan saaxibu siwaki rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم wamidharati wanacli haddaba markaasu fayaatiyahu bishayin minha fanadara uu fuulay fanadara way eegeen oo asxaabu asxaabtiisii ilaa saaqi cabdillaahi cabdillaahi kubkiisii iyo lugihiisii bay eegeenoo fadaxikuu way qosleen min xumuushati saaqayhi labadiisa saaq iyo dhuubnidoodiia waayo nin gaabana u ahaa waa gaabnaa aadna waa u dhuubnaa dee waxay la yaabeen ama kuma qosleenba dee waa bashar baa layihi qasalkee taase waa rasuulka ilahina waa la ag joogaaye dhuubdhuubnida iyo yaryarida kubabkiisa iyo saaqadiisa isagoo nin wengees kale ka ah dee markay noqoto cilmina raggii ugu badnaa saxaabadii rasuulka ilaahi ahaa faqaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam maxal shaahidku hadda waa intaasi geedkan fuulitaankiisa iyo dayca ay u baxeen bay ahayd rasuulka ilaahi baana la socdeen oo u baxaybeen matadxakuuna maxaa u qoslaysaa oo dee waxaa ku qoslaysaa muxuu yahay dee waan u dareemay rasuulka ilaahay muxuu ihi larijlu cabdillaahi lugtaa aad ku qoslaysaanee aada u dhuuban ee aada u yar waa cabdillahi bn mascuud lugtiisu asqalu mid ka culus weeye fi lmiisaani min uxud buurta uxud lugtaasi way kaga culus tahay miisaanka oo de waa addoonkaas in waxa weeyaan adugu kolley dee marka la eego sa ha ahaado waktigii horu islaamayna nin raaciyu ahaayo reer nin reer makaa xoole u raacaya ama ari uba raacayay bal qisadii kuwa seo islaamay waa mucjiso markaa uma muuqatay buu rasuulka ilaahay iyo waa uu arigii la joogo uguba yimi taas bay ahayd markii dambena waaba kaasoo dee noqda hadday noqoto cilmi iyo bal camalba dee asxaabtii rasuulka ilaahay waa raggii dee qibmada ahaa ama ugu heer sarreeyeyba haddaba addoon cabdullaahi lugtiisa kaga culus xagga miisaanka min uxud maxalu shaahidku dee fadli cabdillaahi waa inooguba sugan yahay waxa inoo arinku yahay un waa khuruujka iyo bixidda ay debadu baxeen geed buu wuxuga goynayeyna rasuulkii ilaahay riwaayo waxaa ku timid dee geed arag baabu ahaa e laakiin aad baanu u gaabnaabaa saas cabdillaahina sifadiisa tan ahayd dee fadligiisuna waa inoogu sugan yahay arrintii baabku u yeelayna waa inooguba sugan tahay baabun baab almuslimu mir-aatu akhiihi ruuxa muslimkii walaalkii muraayadiisa weeye oo ruuxa muslimkii walaalkiibuu muraayadiisa u yahay xadiidka lafdigiisii weeye xadiidkan kuba sharxi doonaa xadaثna asbqu qaala akhbaranii ibn wahbi qaala akhbaranii khaalid bn xumaydi can khaalid bn yaziid can sulaymaana bni raashidi can cabdillaahi bni abi raafici can abi hurayrata qaala anahu qaal kolley casharkuna waa dabayaaqo markii horena xadiidkii salmaan baan kuba soo raagnay ruwaadina kolley caawa way maanta saaka casharka way iskaga wada badantay dad wada jadiida ee lamana wataban karayee bal haddaan yartu tilmaamo khaalidka hore khaalid ibnu xumayd la yidhaha kunyadiisuna abu xumayd baa la yidhaha waa nin malaa markii dambe iskandariyo degay oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ah oo bukhaari kitaabkeena uu wax kagaba wariyey ibnu maajahna tafsiirka uu leeyahay tafsiirka maha sunanta ayuu wax kaga wariyaa inta uu kutubta inooguba sugan yahay ninkaaba weeye sheekhiisa in marka la eego khaalid ibnu yaziidna ee abu cabdiraxmaan bay kunyadiisu tahay alxaraani waa nin hiqa oo isaga kasii yar heer sarreeya bal dabaqadana kolley waa isla dabaqa uun walow in yar uu ka wen yahay oo uu isagu saxaabada qaar soo gaadhay aanu laba kulminba waxaa taalla un aniga khaalid ibnu yaziid baa ii taallaa waxaa la arkaa in kutubta taraajimta haddaa u laabtaan laabataan khaalid ibnu yaziidun baa arkaysaan khaalid ibnu yaziid markaa magaciisa ka badan waa iyadoonay la socon ba abiye khaalid ibnu yaziid yahaye laakiin tanna waa la yidhi oo khaalid ibnu abi yaziidna way soo aroortay khaalid ibnu yaziidna waaba ta ay soo horreysiyaan sida xaafid ibnu xajar iyo markuu taqriibka tarjamaysanayo oo khaalid ibnu yaziid aniga khaalid ibnu yaziid baa ii taalla ee waxaan leeyahay khaalid ibnu abi yaziidna waa la yidhaahaayo kolkol halkaa way u timaadaa ama waxaan leeyahay khaalid ibnu abi yaziid baaba kolkol kutubta taraajimta qaarkoodna ay soo horreysiyaan bal waa ninkaas ama sulayman ibnu raashidku waa nin ninkan khaalidka dambe ayuunbay isla dabaqa yihiin oo reer masr buu ahaa bukhaari un baana keligii kitaabkeenan weliba wax kaga wariyey midka kale ma hayno oo cid kaloo kaba warisay oo waa nin bal ninkan ay isku dabaqa yihiinba bal matalan taas xaafidna maqbuul kaba cabiro cabdillahi bin abi raafic aniga way taallaa ma garan kara idinkana ma horta intiina badan taasaa uba taalla cabdillahi bin abi raafic way dhacday oo nusqooyinka kitaabka qaar bay dhacdee laakiin ninkan waxaabay dhahan waa cabdillahi bn raafic iyadoo abidan ay maqaayeen nusqooyinkii fartaha kitaabka dhowr baa sani dhacday cabdillahi bn raafic abu alxadrami abu salama waa nin dee adigu hiqa a baan leenahay kitaabkeenan un baanu kuba sugan yahay nin kalea jirto cubaydullahi bn abi raafic la yidhaha kutubta lixda aba ku wada sugan yahay lakin kaasi waa cubaydullaahi aburaaficna mawlihii rasuulka ilaahi bu ahaa salawaat ullahi wasalaamu alayh waa saxaabi ama cubaydullahi bn abi raafic waa kaatibkii cali waana nin taabiciya laakiin kani waa cabdullaahi iyo cubaydullahi bay kala yihin kani markaa cabdullahi bn raaficna way badantaan leeyahay aburaaficba ibn raafic baa kaba badane waa nin taabiciyaan leenahay oo dabaqadii bal matalan marka la eego ama raabico noqonaya oo adugu waa qataadaya zuhriyo can abi hurayrata qaala anahu qaal almu'minu ruuxa mu'minkii mir-aatu akhiihi walaalkii muraayadiisa weeye oo waxay tahay bal iminka muraayad hagaag u saafiya haddaan isku eegno wixii dee amaayn waxa weeyaan jirhkeenna kuba sugnaa wejigeena ama taas ayaan ku arkaynaa waa ta aan keenayno inaan wixii islaaxino on hagaajino oo waxay inoo muujinaysaa wixii naqsiya wixii khalala wixii wasakha ama wixii ayaan kuba arkaynaayo dee taasna waxay keenaysaa inaan nafteeni islaaxino ruuxu mu'minka ahaana dee waa dadka walaalo ah xagga isjecel marka la eego mid kastaa ka kale xaqiisa uba gudanayo ruuxan kale mu'minku muraayad uba yahayo wixii ceebtiisa ahaa iyo taas waa kan u nasiixaynaya tusaya ee waa muminka kuma ceebeynayo waa u naseexaynaya si uu islaaxiyo u hagaajiyo oo taas oo kale oo bal markaa waa xaggii naseexada iyo inuu wixii bal matalan khalal ahaa wixii nuqsaan ahaa wixii taase uu kuba arkayo uu sheegayo u hagaajinayo u toosinayo taasoo muminka kale muraayadii ubayay sida muraayaddaa laguma arkayo wixii dee adiga jirkaagii ah eed markaasna ku kacaysa inaad islaaxiso taasoo kale ruuxii muminkaana muminkii ubayay almuminu maraatu akhi waaba kan eg idaa ra'aa fiiha ceeban hadduu ceeb ku arko kuma ceebeynayo kuma bacninayo taasi walaalnimo maaha ee aslaxahu waa u dee hagaajinaya waa asturaya wuu naseexaynaya wuu toosinaya ceebtiisii ayuu hagaajinaya muminku saas uu yahay mumin kale almuminu mir'aatu akhiihi idaa ra'aa fiihi cayban aslaxahu hadduu ceeb uu kuba arko wuu hagaajinaya bal kolley labada xadiid ee dambe cashar kale ay noo raaci doonaan waayo waqtiga aada u yar kooban wallah subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka watubu ilayk